maantay waxaan joogaa deegaanka dayma ay ka dhacayso saka qaybin waxaana ku dhex jira xerada ariga oy halkaasi ku jiraan kun xoola ah xoolahan sakada ayaana bixinayay maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxaana xoolahan la siin doonaa ama loo qaybinayaa dad masaakiin iyo fuqaro isugu jira xoolaha la qaybinaya ayaana aa-ido iyo riyo waxaana la siinayaa qoysas gaaraya soddon qoys kuwaasoo calaa qof la siinayo soddon iyo shan neef oo riyo iyo ido isugu jira xoolaha la qaybinayo dadka la siinayo ayaana dad reermiyii xoolo dhaqato ah kuwaasoo xoolahan dhaqan doono markaa sanad la gaarana iyagana dad masaakiin ah wax ku tari doona ugu horeyn suldaan siid cali xasan oo ah suldaanka guud ee beesha jide ayaa ka hadlay goobtii ay ka dhacaysay saka qaybinta kusoo dhawaada deegaankan deemaay oo maanta isugu yimaadeen beesha reer jiido oo loogu talagalay in lagu siiyo xoolo oo ka timid dhinaca xarakada xaggeeda loogu talagalay in dadkaas lagu kobciyo dadka loogu talagalay oo ay gaarayaan si hore waaligu u sheegay waa soddon qof oo qofkiiba loogu talagalay in la siiyo soddon iyo shan neef oo ari ah soddon iyo shantaas neef oo ari ah qof weliba in lagu wareejiyo intaas waxaa loogu talagalay in ayaga ilaahay diina gaarsiiyo sanadka kale inay sakada wax ka bixiyaan hoolahaas ay dhaqaalaystaan waxaa haddeer bilaabmay in dadkii la yeeriyo si ay markaasi u qaataan waxaa loo soo qorsheeyey dadka markii loo wacno waxay ahaayeen kuwo u soo degdega oo markaasi aad u faraxsan haddaba waxay noo suura gashay inaan wax un ka weydino dadkii ka faa'idaystay sakadan oo calaa qof soddon iyo shan neef oo xoolaha qaatay dadkan ayaana inoo sheegayey in xoolaha la siiyey iyaguna markooda sanad marka la gaaro ay bixin doonaan waxa ku waajiba iyagoona u duceeyey dadkii laga soo qaaday waa kuwan qaar ka mida dadka ah oo aan codbaahyaha la dhex marray maaqa alijanaay abdulle degmata daamaylyaa yar maana alxamdulilaahi walayaadda islaamale yaa midegtan alxamdulilaah naku meelayshtay alxamdulilaah talaasisag luuna ku himtitaa iyo hira'ta ebedkan midegtan alxamdulilah wala mahalla away bar alxamdulilah yaabaheeshal yaabana ku dhidan walay mahadsanahee maasha allaah ga'anaas horko alluwal ilaayaa ha tuuqnay raayadata islaamale ga'anaas horko alluwal ilaayaa ha tuuqnay maxaa marka maanta halkan ka jira inta halkan waxaa ku jiraa intahay kun eri ah meeshan laga hayaa waa aan gacanta la iigi saaray soddon iyo shan neef walayada islaama oo eri ah walayada islaama gacanta iiga saartay waxaan gacanta ilaga saaro inaan dhaqaalayo oo nadaamayo hadhowtii malayadii islaamta iyoona ma aragta ana ka taagayare yaa gacanta iiga lo saaray anaga maa ana faraxsanaka alxamdulilah walayaat islaamala yaa madegtan alxamdulilah madagkasa ha faraxsan sakmeeto gaar rushka egan deemaay waxaana siday hoolas tiri badan oo saddex shan neef magacaaga
ibraahim cabdijoorow maxaa marka deegaankan maanta ka dhacaya deegaan waxaan dhahay maan oo hoola tiri badan sida oo ninka oo
xoolaha marka maxay ere dhegaystayaal sidoo kale intii ay saka qaybintu socotay waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka masaakiinta ah oo halkan lagu siinayay xoolaha sakada oo bixinayay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose aabbahan oo magaciisa la yidhaahdo maade yarow cabdi rooble oo xoolihiisii fatahaadii haddeer aynu soo dhaafnay ay ka baaba'een xoolaha ka baaba'ay ayuuna aabbahan ku sheegay inay ahayd lixdan neef isagoona sheegay in maanta uu nasiib u yeeshay in saka la siiyo waa kan aabbaha oo inooga warbixinaya anoo maada yarow magacay ku bilaabay waxaa ka socdaa xaflad oo oo gargaar oo ulumadana siiday ilaahay ha barakeekaas marka muxuu yahay
eri waaye soddon iyo shan neef ah xoolaha marka kaa baaba'ay tiradeedu maxay ahayd lixdan neef aa kaa baaba'ay haa maxaa ku dhacan
haa maalintaa dhacdadaas dhacdada ugu murug badneeda oo ana oo biyihii shubkii horey haa fadahaaddii aheeda maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii saddexaad laba isbuuc gudahood saka qaybin ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose iyadoona ay saka qaybintaasi ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro waa anigoo ah cabdifataax faarax raadiyaha iyo warbaahinta islaamiga alfurqaan moorada ariga deegaanka daymaay ee ay saka qaybintu ka dhacayso